maalinta sabtidana waxaan la soo shaacin doonaa hadduu ilaah raalli ka noqdo goorta iyo wakhtiga la qaban doono ee dadka assessmentiga lagu tegi doono tuulooyin badan iyo dhul badan oo ka tirsan maamulkaani kabacdina waxaan rajaynaynaa dadka in wax badan loo qabto dhibaatada ugu muhiimsan ee aan ka hadlayno ee baaqa aan ka dirayno hay-aduna ay nala qaateen waxay ahayd biyola'aan baahsan oo ka jirto saddexdan gobol xataa waxaa gursan webigii shabeelle muxuu ahaa roobka badan iyo biyaha badan laga heli jiray dadkiina waxay ku soo badanayaan magaalooyinka waaweyn sidaa hore u sheegnay dadkuna inta badan waxay ka soo ordayaan waa biyola'aan midda kaloo labaad beerihii laba guu way baaqdeen xoolihiina waxaa galay cudur sida uu micnaha soo bandhigay wasiirka xanaanada xoolaha sidaa darteed shirkeennu wuxuu ku dhammaaday si aad u qurux badan waxaanan rajaynaynaa dhowaanahan maamulka koonfur galbeed inaanan u kala harin inaan wadno aan ka mari dhalanno ilaa iyo dadka aan mas-uulka ka nahay noloshooda dib ay ugu noqonayso aan ku celin lahayn goobihii iyo toolooyinkii ay ka imaadeen kuwa joogan aan u heli lahayn deegaan ay ku noolaadaan sidaa darteed shirkeen intaasuu ku saabsanaa waana mahadsantihin